asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantii waxaa noog wanaagsan khiyaartan dhegeysanaysaa meel walba ay joogtaan halkani waa dajir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxna maanta barnaamijka idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka ku maqli doontaana waxaa dhegaystayaal ka mida bannaanbax lagaga soo horjeedo wadahadalka somalilan iyo maamulka khaatumo ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn xukuumadda somalilan ayaa u jawaabtay dowladda jabuuti oo ka hadashay saldhigga somalilan imaaraadka ay ka siisay magaalada berbera guddiga abaaraha ee degmada burtinla ayaa ka hadlay waxqabadkooda iyo halka iminka ay waxu marayaan tan iyo markii guddidaasi la magacaabay golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle ayaa muddo dheer kadib la magacaabay iyadoo golahaasi wasiiraduna ay ka kooban yihiin shan iyo labaatan wasiir qodobadaasi kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigoo axmed maxamed nadiif aa idinla socodsiin doona guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljir ayaa barnaamijka kala socotaan marka horese warkii dunida iyo khadar cawd
gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa amray in si deg dega maxkamad loo horkeeno dhallinyarada aan la xukumin ee ku xidhan xabsiyada magaalada muqdisho gaar ahaan xabsiga dhexe gudoomiye jawaari ayaa sheegay inay tahay wax lagu xumaado in dhallinyaro aan dembi gelin ay ku jiraan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxaana laamaha cadaaladda dalka uu faray inay si deg dega u furaan galdacwadeedka dhallinyaradaasi waxaa kale oo uu tilmaamay in madaxda xabsiga dhexe laga rabo in ay si gaara isha ugu hayaan dumarka la soo xidhayo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya jawaari ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii shalay uu ka qayb galay sanad guuradii ciidanka asluubta soomaaliyeed madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo ra-iisul wasaaraha dowladdii wakhtigeedu dhammaaday cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo dhowaan booqasho ku tegay dalka istadoga imaaraadka carabta ayaa la sheegayaa maanta inay tageen magaalada muqdisho waxay ahayd shan beri ka hor markii diyaarad khaas ah ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso madaxweyne gaas taasoo geysay dalka istadoga imaaraadka carabta iyadoo uga sii horeeyey halkaasi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ilaa iyo hadda si dhaba looma ogaan karo waxa uu ku saabsanaa safarka madaxweyne gaas ee imaaraadka carabta sidoo kale saxaafaddu ma helin wixii looga wada hadlay kulan saddex geesood ah oo dhex maray madaxweyne gaas cumar cabdirashiid iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda istadoga imaaraadka carabta balse mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada puntland ayaa sheegay in laga wada xaajooday kulankaasi sidii loo sii wada shaqayn karo doorashadii madaxnimo kadib imaanshaha madaxweyne gaas iyo cumar cabdirashiid ee magaalada muqdisho ayaan saxaafaddu waxba kala soconin sidoo kale tegitaankooda imaaraadka ayaan saxaafadda lala socodsiinin iyadoo ahayd safar qarsoon dhanka kale madaxweyne gaas ayaa isla maanta kulan la qaatay madaxweyne farmaajo inkastoo kulankaasi saxaafaddu dibadjoog ka ahayd oo aan la shaacin madaxweyne gaas ayaa maalinta arbacada ka qaybgeli doona caleemasaarka madaxweyne farmaajo muqdisho ka dhacaya ka hor intausan dib uga laaban deegaanada puntland qaramada midoobay ayaa qayladhaan ka soo saartay abaarta ba-an ee ka jirta dalalka soomaaliya yeman iyo nigeria hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in hal afar dhibic milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macaluul sanadkan gudihiisa haddii aan si deg dega wax looga qaban yunisef ayaa ka codsatay deeqbixiyayaasha caalamka in sare loo qaado gargaarka bini-aadamnimo ee la siinaya dadka ku nool geeska afrika maadaamay haystaan dhibaatooyin adag hay-addaasi ayaa sidoo kale sheegtay inta badan dadka soomaaliyeed in ay saamaysay abaarta islamarkaana ay la eeldaran yihiin cuntoyari iyo biyola-aan yunisef ayaa sidoo kale ku baaqday in hadalka ficil loo bedelo islamarkaana waxqabad la muujiyo si dadka loo badbaadiyo hadalka ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay ee caruurta ayaa kusoo beegmaya xilli abaar ba-an ee ka jirta soomaaliya ayna kasii dari karto maalinba maalinta ka dambaysa ciidamada ammaanka ee maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay maxamed baashe xasan oo ah agaasimaha guud ee telefishinka af soomaaliga ku hadlay star la dhaho booliska ayaa qabtay maxamed baashe xilli uu ka soo baxay mid ka mid a hoteelada hargeysa oo la sheegay inuu kaga qayb galay shir wararka ayaa sheegaya in agaasimaha t v-ga loo xidhay fikir uu qabo oo uu uga soo horjeedo saldhig ciidan ee imaaraadka carabta laga siiyey garoonka diyaaradaha ee berbera maxamed baashe xasan ayaa ah suxuufi in badan ku soo jiray mihnadda warbaahinta waxaana aqoonta saxaafadda uu ku soo bartay dalkii la dhihi jiray jugoslafakiya dhammaadkii siddeetamaadkii waa wariyihii saddexaad oo bishan gudaheeda lagu xidho somalilan waxaana weli xabsiga ku jira weriye cabdimaalig muuse coldoon oo sababta loo xidhay ay tahay socdaal uu ku tegay magaalada muqdisho halka warkaasi idinka imanaya waa efemada daljir iyo intaradka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dot com madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa magacaabay la taliyihiisa ammaanka qaranka ee cusub kadib markii uu iscasilay kii hore uu u magacaabay uuna diiday kii labaad ee uu magacaabay trump ayaa u magacaabay genaraal herbert baymon in uu bedelo michel falayn oo toddobaadkii hore iska casilay xilkan kadib markii lagu helay in aanu kan run sheegin wadahadal diblomaasiyiin ruusha hay la yeesheen la taliyaha amniga qaranka ee cusub ee maraykanka ayaa horay u soo shaqeeyey isagoo ciidamada ka tirsanaa waxa uuna ahaa nin si weyn ciidanka dhexdiisa looga qadariyo waxaana warbaahinta maraykanka qaarkeed qoreen in ruushka aada uga fog yahay una arko cadow taasoo ka duwan aragtida trump xilka loo magacaabay generaalkan cusub uma baahna in la horgeeyo aqalka shuyuukhda si ay u ansixiyaan warkii waa naga intaasi aan dib idinku celiya qeybaha barnaamijka iyo axmed maxamed nadiif adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeeggeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeeggeela dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeeggeela dhegayso mar kale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo sida qodobada barnaamijka dhegaystayaala ku maqlaysan ee banaanbax lagaga soo horjeedo wadahadalka somalilan iyo khaatumo ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn dadweyne isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee xabado ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan wadahadalkaasi mas-uuliyiinta halkaasi ka hadla waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka khaatumo axmed maxamuud dolaal oo sheegay in hadda laga bilaabo maamulkaasi waa khaatumo ee uu fashilmay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay cabdiraxmaan cabdilaahi axmed nuur afweyne oo ka mid ah saraakiisha daafaca ee buuhoodle casho jaamac dhuux oo ka mid ah iyaduna ururada bulshada gaar ahaana haweenka ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay iyo kooxdii inaga fallaagowday ee khaatumo iyo reer buuhodo reer reer esesiiba ka fallaagowday inaynu runta u sheegno oo aynu nidhaahno naguma meteshaan waxaad soo malmaluuqdeen miyay inagu metelaan maya laynaguma metelo waxaa la soo malmaluuqay ee silaanye iyo cali khaliif isugu jabuuti isula tageen waxaynu qaadanayna ma aha waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer buuhoodle iyo gobolka caynba inaad awalba u taagneedeen midnimadiinna iyo ilaalinta sharaftiinna iyo sharafta ummadda soomaaliyeed haddana waxaa laydinka sugaya inaad tii u taagnaataan oo aydin sharaftiinna iyo magiciinna iyo maamuuskiinna midna hoos u dhigin cidna cidna maanta u daba fadhiisan mayno masiirka gobolkan cidaynu u daba fadhiisanaynaa ma jirto waxaynu kaga tirsannahay dawladda soomaaliya waxaynu ku sugnaynay dawlad soomaaliya oo xaqaynu ku sugaynay waxaan kaloo u sheegayaa dadweynaha reer khaatumo iyo gobollada s c dhammaantood war maamulkii hore wuu fashilmay war wuu fashilmay war ninkan quusan naftiisaa quusa maamul degdega oo dadkan metele in laysugu yimaado oo la taageero shirkii garaadada iyo waxgaradka gobollada s c madaxweynihii hore waa fashilmay ninkii sugaya oo cali somalilan buu galay inoomana soo socdo war ninkaan quusan naftiisaa quusan ninkaasi waa galay intaan ka quusane ha ka quusataannu leennahay aadan carabna labaatan sanno ka hor buu wuxuu ku yidhi ragu cali khaliif ka mid yahay war mar haddaadan aaskiiba iman axanna ii keenin horyaha dumaal baad istidhaa gabala'aaneede akhwaanow nadaa weliba waa ku abhinaynaaye war adeero odayga nadaa baannu leennahay akhwaanow nadaa baannu ku leennahay weliba waa ku abhinaynaaye nadaa iyo widhwidh ha noo soo dhaafin baannu ku leennahay
ilaahay waxaan weydiisanaynaa damiirka aad u soo baxdeen kuwa garan waa inuu garansiiyo waxaan uga gudbayaa shucuurta dadkani maanta asalkeedu waxa weeye waxaynu ognahay arrinta maanta taagan ee sool iyo sanaag iyo cayn ka taagan inay sii kala dhibaato badan tahay goobtanaynu joogno waa buuhoodle marka qiblada looga kacana waynu garanaynaa dhulka ku xiga dadkaas iyo dhibaatadii dhacday waxbaa lagu jeheeyey waxaa lagu jeheeyey dhulkiinnii baa la haystaa waa laydin qabsanayaa madaxiinnaana la doonayaa waa lagu dhintay waa lagu dhaawacmay waa lagu barakacay su'aashaan idin weyddiinayaa waxaa weeye waxaad sugayseen mustaqbal waxaad ka sugayseen ilaahay iyo qaranka soomaaliyeed ma waxaynu qaadannaa inaynu somalilan cali khaliifa ka wakiilan inuunan aqoonsi inooga raadiyo taa miyaynu qaadannaa ma waxaynu qaadannaa qarankii soomaaliyada siddeeddii bisha la magacaabay inaynu ka tagno oo magac beeleed qaadanno waxaanu idiin sheegayaa dadka sool iyo tanaag iyo cayn degani iyadoon puntland iyo somalilan midna jirin bay maamul samaysteen boocama wan buu ahaa cali khaliif galayr baa baabi'iyey oo somalilan gacanta u geliyey markhaatiyaasheedii waa joogaan isimaaya awqaaliya ningarad waxaa ka dambeeyey s c halgan dagaal bay u diyaar garowday waxaa baabi'iyoo yidhi dagaal looma baahna cali khaliif waxaa ka dambeeyey khaatumo waxaa qabsaday indhasheel iyo mas-uuliyiin kale kuwii ka horreeyey maamulkalay u galeen puntland bay u galeen indhasheel waad ogaydeen xilkii wuu wareejiyey wuu dagaalamayey saaxiib etoobiya inoo sameeyey saaxiib dawladda ito soomaaliyeed buu inoo sameeyey iyo saaxiibbo kaluu inoo sameeyey maalintuu xilka wareejiyey waxaa dhammaatay halgankii inuu halkaa ku hadho gorgortan lala galo somalilan oo cali hormuud ka yahay ma waxaynu qaadannaa maanta inaynu qof madaxiisa saaxibno mise inaynu qarankeenna saaxibnaynu qaadannaa waxaan idin leeyahay waxaana aad maanta uga xumahay hooyooyinka wiilashoodii raggoodii ilmaabtiyaashood abtiyaashood lagu dagaalgeliyey halgan baannu idiin wadnaa maantana taageersan cali khaliif inay somalilan u raacaan oo gorgortanka ka qayb galaan waxaa laynoo sheegay wuxuu yidhi cali khaliif dowlad soomaaliya ma jirto oo waxba idinkuma hayo maamul goboleed kale waxba idinkama hayo maamul laydinma hayo waxaan idiin hayaa maamulka somalilan oo idiin oggol inuu nabadgelyo idin siiyo taa miyaad qaadan karaysaan gorgortan waxaa gala nin nool oo aan dagaalamin oo wax loo oggol yahay laba nin oo siman baa wax kala sheegta ama wax kala iibsada dadkeennii dagaal baa qaaday dhaawac baa galay barakac baa galay hal qof oo doonaya kursi inuu helo iyo dhaqaalo wax la qaadan kara maaha waxaan leeyahay hooyooyinka magaalada buuhooda joogow waa idinkii doraad mashxaradaya ee cali daba mashxaradaya waataad ku dagaalamayseen waadna celinaysaane waa nala difaacayaa qarannimaa naloo doonayaa maanta uu somalilan u gacan galay oo uu yidhi siinaaya wuxuu nooga tegay mustaqbal dhaxal la yidhaahdo oo aad og tihiin inta wiil labaatan jira ama soddon jir ama ningarboola inaga maqan ma waxaad qaadateen dumarka aan garanayo inaad calintaa ku saaxiibdaan nolosha dadka idinkaa laydinka sugayaa dhallinyaroy mustaqbalka idinkaa laydinka rabaa cali khaliifuulil buu joogaa waxa u hadhay hal fulin baa u hadhay inuu buuhooda yimaado oo abadabay u duulo oo halkaa wuxuu doonaya ku helu rabaa waxaan leenahay rabitaankiinna waxaad ku muujisaan cali inuu wilwil ka noqdo waa nin dhulbahantaa waada weydeen taleex baa laga soo eriyey ballicad baa laga soo eriyey saax dheer baa laga soo eriyey dabaqaasaynu dejinnay waxaynu ku talagalay laba kunoo qofoo kale inay ku dhimato haddii lagu soo weeraro wuxuunaogu beddelay dhaxalka laydinka tegey baan idiin soo shaqeeyey waana dhimashiiyo dhaawac waxaan anigu idin leeyahay dadka reer buuhoodlow qof walowba ilaahay baa kula xisaabtamaya kii doraad aaminsanaa somalilan inay ina dishayow maanta aamin waxaad saacidaysa adigaa garanaya munaafiqnimana lama rabo waxaynu heshiis gallay beel habar jeclo la yidhaahdo coodan luu ahaa waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxaa looga tagay dhaxal dalka dhaxal baa looga tegay wuxuu uga tagayaa shiilaayo baa mid weeye midna waa soomaalinimada dalka shiilaayo dadlaan barakac dunyalaan kaasuu silaaya nooga tegay war silaaya miyaynu doonaynaa silaaya miyaynu doonaynaa dooni mayno silaanyo wixii la socdana dooni mayno caruurtu markay diyaaradda harto diyaaradda waxay oran jirtay beriga hore gaaloy jab gaaloy jab gaaliyo wixii jecelow jab iminkana waxaanu leenahay siilaayow jab wixii jecelow jab siilaayo siilaayow jab wixii jecelow jab midna waxaan ka hadlayaa soomaaliya oo layidhi madaxweynuhu nama matelo madaxweynuhu waana matalaa waanu doonaynaa rag iyo dumar waanu doonaynaa ilmaha carruurtoo dhan baa doonaya cirkaa laga aqbalay caalamkaa laga aqbalay annagaa doonaynaa waanu sugaynaa waxtarka iyo maxaa waxqabadkiisaanu sugaynaa maxamed cabdulaahi foormaajo waa u taaganahay waa u taaganahay taageeradiisaanu qaran mas-uuliyiinta gurmadka abaaraha ee degmada burtinle ayaa ka hadlay waxqabadkooda iyo halka ay wax u marayaan iyagoo sheegay in meel wanaagsan ay wax soo gaadhsiiyeen waxaanayna ku yeernay maadaama xilligii abaarta ay daba dheeraatay ay adkaatay inaanu idin la wadaagno xogtii wixiina soo galay oo faahfaahsanna aanayna siino annagoo wada jirnana maamul iyo odayaal aan walbaa labaad celinno oo meelihii aanu isleenahay dadkaan dhibaataysan waxbaa u qareebaana la yidhi annaguna wax ma agran odayaashiina safcagran waa dareemaynaaye si wada jira aanu baaq u dirno meel allaale iyo meeshii dadkaas aanu isleenahay hadda waxbaa uga suurtogeli karana aanu gaarsiino
guddi ahaan waxaanu kor meeray konton iyo lix deegaan oo degmada buurtinle hoos yimaada waxaan diiwaan gelinay in ka badan toddoba kun oo qoys oo hoos oo ku nool tuulooyinka iyo deegaamada hoos yimaada degmada buurtinle yacni waxaan wacyigelinay dadweynihii reer buurtinle guda iyo dibadda waxaan u sheegnay dadkoodii inay baahan yihiin dadkii reer buurtinle oo soo jawaabay guddiga abaaraha degmada buurtinle waxay soo gaarsiiyeen lacag dhan afar kun iyo boqol iyo sagaashan iyo sideed dolar waxaanu ku dhaaminay oo biyo ku gaarsiinay kow iyo soddon deegaan oo degmada buurtinle hoos yimaada nasiib wanaag deegaanadii ma aanu wada kafayn tabar aan ku wada kafayna maanu hayn baahidoodii ma aanu wada daboolin daqligii aanu qaadnay oo ahaa afar kun iyo boqol iyo sagaashan iyo sideeda dollar afar kun iyo boqol iyo labaiyo toban dollar oo ka mid ah hawshaas iyo kharashaadkeedii iyo shidaaladeedii iyo kormeerka intaanu samaynaynay ayaa ku baxday hadda guddiga abaaraha degmada buurtinle waxaa khasnadiisa ku jirta siddeetan iyo lix dollar
weligayo guddina yidhaahdo waxaasaa noo yimid waxaasna waa isticmaala kolaa ma soo joogin waa mahadsan yihiin waana soo dhawaynaynaa daacaddaa ku jirta aaminkaa ku jira qof walbana wixii laga qaaday bay sheegeen wixii isaga u maamuleen iyo meeshay geeyeenna waa sheegeen waa mahadsan yihiin saantaad sii shaqaynaysaan xisaabtaas oo kalea laydinka rabaa
waa tira milyan dollare afar kun oo dollar degaan ay ku nooshahay otonta otonton milyan bersoon aa ku nool degaanka bu sideetan kun oo qof waa laga helayaa ilaa sagaashan dora weeye waxa weeye afar kun oo dollar ma dhanna xataa biyo xagaro ku jira ma dhan macquul ma aha dawladda puntland oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dawladda dhexe guddiga abaaraha ee heer puntland waxaan ka codsanaynaa wixii degmada aan xaq u lahayn si dhaqso leh in naloo soo gaarsiiyo iyadoo lagu soo hagaajinayo guddiga abaaraha ee degmada aan u magacownay waxaan kaloo ka codsanayaa jaaliyadaha banaanka degan fadhiga inay ka kacaan waxaan kaloo ka codsanayaa dadka ilaahay uu waxsiiyey oo puntland ku nool oo tijaabta doolarka barkan inay istaagaan culammada waxaan ka codsanayaa puntland inay muxaadarooyin qabtaan ijtimaac oo dadka wax loogu yabooho dawladda dhexe ee federaalka waxaan ka codsanaynaa wixii abaaraha aan ku lahayn buurtile inaan ka helno
garaadna waa niri degmada waa ka niri haddana waa ku celinayaa in iyaga lala qorsheeyo in miiska la soo saaro in meesha liidata aad idinku isla garataan yani idinka farta laydinku fiiqin degdegna loo soo gaaro oo ilaa iyo sideeddaa beri maanta waxaan leeyahay waa labaatan bishu waa sideed iyo labaatan sideeddaa beri haddaan ilaahay roob ka horeeya keenin haddaan wax lala soo gaarin dhan iyo duunyada wax nool oo fiican loo imaan xukuumadda maamulka somalilan ayaa sheegtay islamarkaana u jawaabtay dowladda jabuuti oo ka hadlay saldhigga imaaraadka ay somalilan ka siisay berbera waxaana somalilan arrintaasi ay ku tilmaantay mid gaf ah oo lagaga khaldan yahay
jabuuti waa dalaynu jaaran nahay saaxiibna nahay waxaa hubaalaha ninkaas uu waxa uu sheegay labiyo toban malaa dhowr iyo toban qodob buu sheegayo oo yiri saldhigu dalkiisa uu ugu wanaagsan yahay intaas soo dal ayaa keenay su-aashu waxay tahay ama isaga ha noqdo su-aal geliyey jiritaankeenna ama aqoonsi ku sababeeyey ama ha noqoto xanab ama ha noqoto puntland waa maxay sababta ummadda reer somalilan ay isu weydiin weyday nin kasta oo jamhuuriyadda somalilan kasoo horjeeda ee cadowga jamhuuriyadda somalilan ah oo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan su-aal gelinaya ama xamar oo kaleba oo leh soomaaliya somalilan mama jirtay annaga naga mid yihi ama puntland ama nin kale oo somalilan u dhashay oo jeclayn dee malaha isaguna arrinta dee xamar jecel arrinta xamar jecel waa maxay sababta ay u diiday inaynu saldhig yeelano waxa weeye waxaa la arkaa wuxuu keenayo waxaa la arkaa inuu keenayo saaxiibo waxaa la arkaa wadalal waaweyn oo adduunka ka mid a ay somalilan maanta markii ugu horreysay kusoo xidhnayaan waxaa la arkaa mashaariicda kale ee ka dambaysa ee maxaan ku dhahdaa saldhigaas uu keenayo war waxaa la yidhi waxa dee umusha udana ayaa ilmahana udana soomalilan horta waxa jabuuti hadday dhowr iyo toban bays u dhan yihiin waxaa hubaala somalilan in bays lagu damiya hadduu inankaas uu sheegay hadlayuu yidhi jabuuti dhowr iyo tobanka beer shiina iyo maraykan iyo faransiis iyo iyo jarmal iyo wax oo dhan midba jeeb baan gelinaya ummadda jamhuuriyadda somalilan maxay u fahmi leey weyday inaynu innagana ay faa'iideyn oo tahay ila intaynu isu jirno waa garanaysa ma fahamti waa sidee waxay yihiin horta anu maan fahminay ninka ku doodaya maanta jamhuuriyadda somalilan u dhashay ka soo qaad wadani iyo guddoomiyaha xisbiga wadaniya xalayto warbaahimaa marayay ee lahaa maxaan ku dhahdaa markaan soo noqdo haddaan lailaa xukunkeyga yimaado baan warbaahimaha marmaraya xukunkaa dheer maadaa soodig kala soo horjeeda maxaan ku dhahda mashaariicdii iyo horumarkii jamhuuriyadda somalilan iyo nabadgelyada bedlayna aanu ku ilaalinayna muxuu fahmi waayey guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillahi muxuu fahmi waayey jabuuti inay dhowr iyo toban bays ay haysanayso innagana ay leedahay uu idin xun yahay oo ma samayn kartaan oo galaab baa laydinku sama maxaan ku dhahdaa aqoonsi la-aan baa maxaan ku dhahdaa ayaan laydinku samaynin muxuu fahmi waayey inay xamar ka soo horjeedo maxaan ku dhaha military baseka muxuu fahmi waayey puntland inay ka soo horjeesto muxuu fahmi waayey nin kasta oo aqoonyahan isku sheega oo aan jeclayn jiritaanka jamhuuriyadda somalilan inay jirto in maxaan ku dhahdaa aanay doonayso baska somalilan isagoo ah ninkii saddexaad ee dalkan ka talinayay waxaanu leenahay ummadaada iyo xildhibaanadaadii sideed iyo labaatanka ahaa iyo boqol iyo afar iyo afartanka ahaa guddoomiye soo raaca tanay taladu ku jirtaa tanay qarannimadu ku jirtaa tanay ummad midda kale war dee marka lama arag nin intuu gobol waddan xukumo nin saddexaad ah oo guddoomiye ah oo musharaxa oo diidan golihiisii iyo golihii kale guurtidu waxay ansixiya taariikhda may dalna ka soo heli maysa aqlabiyad baynu dimuqraadi baynu aqlabiyad baynu dalka ku xukunaa soo garan maysid jabuuti cabdiraxmaan dib u eegna wuxuu yidhi cabdiweliow markuu idin maraya shalato inaad weydiisaan bay tahaydeen oo aad tidhaahdaan maxaad u eegwey jabuuti waxay maxay jabuutiin uu ninkaas u lahaa aqoonsi ma laha somaliland oo la aqoonsan maayo maxay xamar u diidan tahay aqlabiyad baa dalka lagu xukumaa hadduu maalintii naga badin lahaa anagu waanu sheegno waanu dee shuruucda qarankaanu raacayna hadduu ta b b c da dhegaysanayo iyadoo la doonayo xabar doodayso wasiirkii madaxtooyada ayuu cabdiraxmaan maxa- eh, guddoomiyihii baarlamanku kasoo horjeestay markaasuu ku raacay cabdi ismaaciil samafal oo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan aan doonayn inay jirtaba uu dhowr jeer yidhi waxaan ku raacsanahay ma garanaysaa professor golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle ayaa lagu dhawaaqay iyadoo muddo dheer la sugayay in maamulkaasi golihiisa wasiirada lagu dhawaaqo madaxweynaha gobolgoboleedka hirshabeelle kadib markuu arkay dastuurka gobolgoboleedka hirshabeelle qodobada kale ah qodobka afraad xarafka qa qodobka shanaad luqdada labaad xarafka ba qodobka shan iyo labaatanaad luqdada koowaad qodobka siddeed iyo labaatanaad luqdada koowaad qodobka shan iyo afartanaad luqdada labaad qodobka konton iyo koowaad iyo qodobka konton iyo lixaad wuxuu soo saaray xeer lambarka eber eber toddobo golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle marka waxaan idiin akrinayaa golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle waxaan ku bilaabayaa wasiirada wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle kow maxamed cali caadle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha labo xildhibaan cali xaaji cabdulle isgool wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka saddex xildhibaan injineer cabdikariin cali nuur wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka iyo badda afar xildhibaan ile siyaar sheekh shariif wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda shan xildhibaan ibraahim cali sanbuur wasiirka wasaaradda amniga lix xildhibaan maxamuud sheekh cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha toddobo sabriye cismaan tuxubow wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sideed daktar maxamed maxamuud cabdulle wasiirka wasaaradda maaliyadda sagaal xildhibaan mahad xasan cismaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska toban xildhibaan maxamed cabdulle maxamuud batalaale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada koo iyo toban maxamed cabdi cabdulaahi gabiley wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo xiriirka qurba joogta labaiyo toban xildhibaan cabdiqaadir cusmaan cabdisalaam wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta saddex iyo toban xildhibaan shucayb cabdikariim muumin wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta afar iyo toban daktar cabdiqani aadan jeele wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daata shan iyo toban xildhibaan cabdulaahi axmed cabdow wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta lix iyo toban xildhibaan cabdiqani cabdulaahi hilowle jeyin wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga dhaqancelinta maleeshiyaadka todoba iyo toban xildhibaan doctor cabdulaahi sheekh abukar wasiirka wasaaradda waxbarashada sideed iyo toban jaamac xuseen xaashi wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sagaal iyo toban cabdikariin nuur doobyere wasiirka wasaaradda bii'ada iyo horumarinta reer guuraaga labaatan axmed cabdikariin maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka koo iyo labaatan sacdiye maxamed nuur buruj wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka labaiyo labaatan xildhibaan qadar xasan maxamed wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka saddex iyo labaatan yuusuf axmed hagar wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada wasiir dowlayaasha kow sayid xasan cali wasiir dowlaha beeraha iyo waraabka labo bishaar xasan xirsi wasiir dowlaha amniga xildhibaan ismaaciil maxamed nuur wasiir dowlaha howlaha guud iyo guryeynta xildhibaan cabdirashiid cabdikariim wasame wasiir dowlaha arrimaha gudaha shan cali cusmaan cosoble wasiir dowlaha madaxtooyada lix xildhibaan salaad sheekh xuseen wasiir dowlaha gaadiidka iyo duuleysta hawada markan waxaan idiin akrinayaa wasiir ku-xigeenada iyo tiraday ka kooban yihiin kow xildhibaan maxamed cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha labo xildhibaan maxamed sheekh faras cadde وزير كحجينك وزارة بيرها إيوه ورابك سدح حلبان يوسف حسن جالي وزير كحجينك وزارة الدكادها يوغاليس تبدا أفر حلبان حسن محمد جمعاري مدحي وزير كحجينك وزارة كلونيسيكا إيوه خيرات تبدا شن حلبان علي حسين محمد وزير كحجينك وزارة أمنيكا لح حليمو علي سعيد وزير كحجينك وزارة الشغالة إيوه شغالها تدبر cabdullaahi cali cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sideed xildhibaan daahir mukhtaar cabdulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda sagaal xildhibaan cabdikariim maxamed geeriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda fafinta iyo dalxiiska toban xildhibaan cabdullaahi cosable barre wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo booliska hawada koo iyo toban xildhibaan cabdisalaam gacal cadow wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga iyo qurbajoogta labayton cabdicasiis sheekh cabdisamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta saddex iyo toban xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta afar iyo toban xildhibaan maxamed xuseen gudbaay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xaanada xoolaha dhirta iyo daaqa shan iyo toban xildhibaan cabdifataax cabdiqaadir cabdow wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta lix iyo toban xildhibaan maxamed cabdalla cali deeqow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka toddobiyo toban xildhibaan axmed cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada sideed iyo toban xildhibaan cali cusmaan ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sagaal iyo toban xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqafe wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii'ada horumarinta reemeyiga reer guraaga labaatan xildhibaan sacdiye cabdullaahi maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhalaanka koo iyo labaatan xildhibaan triig ibraahim axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka laba iyo labaatan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ayrab wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka saddex iyo labaatan maxamed cali xayle wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada intaa ayay ku eg yihiin magacaabista maanta la magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle idinkoo ka socda warbaahintana aad iyo aad ayay umaadsantihin adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isaga oo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo dhinaca iyo magaalada garowana wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa maanta lagu wareejiyey gaadiid sidoo warbixintan ku eegaya cabdixakiin xuseen xasan baabuurtan oo ka shaqayn doonta adeega caafimaadka ee gobolka karkaar ayaa waxaa la wareegay saaka wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland waxaana ku wareejisay hay-adda safety children cabdifitaax ciid maxaangi oo ka socday hay-adda safety children oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay kala shaqeeyaan wasaaradda waxyaalo badan saddexdan baabuurna ay ka mid tahay baabuur hore oo wasaaradda ay ugu wareejiyeen baabuur aan ku wareejinayno wasaaradda caafimaadka puntland baabuurtaas oo ah hal ambulaas iyo laba bas oo loogu talagalay inay taageeraan caafimaad adeega caafimaadka ee gobolka karkaar gaar ahaan hadda xilligan lagu jiro maadaama abaar ay waddanka ka jirto inay ka qayb qaataan adeega deg dega ah ama responsiga wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda safety children ay ka wada fulinayaan guud ahaan gobolka puntland gaar ahaan karkaar baabuurtaa sida aad u jeedaan waxaa ka mid ah baabuurkan ambulansiga waa baabuur cusub iyo laba bas waxay ka mid yihiin baabuur hore oo qayb ka yihiin baabuur hore oo lix ahaa oo wasaaradda iyo hay-addu hore isugu wareejiyeen oo hadda ka howlgala degmooyinka adeega caafimaadka aan ka fulino hay-adda safety children wasaaraddu ka wada fuliso ee gobolka karkaar baabuurtan mashruuca laga fangareeyey waxaa la yidhahdaa change waa mashruuca adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka mashruuca wuxuu soo socday muddo lix sano ah shantii sano hore ayaa hadda dhammaatay fayskan hadda wuxuu bilowday sanadkan laba kun iyo lix iyo toban wuxuu socon doonaa ilaa laba kun iyo sagaal iyo toban farxad weyn bay ii tahay maanta in wasaaradda caafimaadka ay mataqaanaa howlgelinayso baabuurtaan oo aan ku wareejinayno weliba xilligaan xasaasiga ah oo sida adag loogu baahan yahay intaa haddii aan baabuurta uga gudbo waxaan jeclaan lahaa inaan sheego aan u mahad celiyo wasaaradda caafimaadka guud ahaan sida aan uga wada ay noogala shaqeeyeen ama aan saboodka noogu hirgalay inaan ka fulino boqol iyo soddon xarumo caafimaad puntland oo dhan arrintaasoo aan gacan ka siino boqol iyo toddoba boqol iyo soddon shaqaale caafimaad iyo boqol iyo soddon xarumo caafimaad iyo daawadooda iyo sabalaiskooda haddeerna maadaama xilligu xasaasi yahay maadaama ay abaar baani waddanka ka jirto waxaan insha allahu tacaala ka wada shaqayn doonaa wasiirka soo koobi doona arrimaha caafimaadka ee gobolka oo dhan puntland ha noqoto gobolka mudug nugaal karkaar bari sanaag dhammaantood marka insha allah waa mahadsantihiin ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda puntland cabdinaasir cooke oo isna hadlay waxa uu sheegay in saddexdan gaari ay ka mid noqon doonaan baabuur badan oo dhowaan ay wasaaraddu u kala diri doonto gobolada puntland kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii adeeg caafimaad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu ku dhufteen
asalaamu calaykum dhammaantiin safe children iyo mediahaba waan salaamaya waxaa farxad weyn noo ah in aanu maanta halkan agab ummadda wax loogu qabanayo xaggeyaga uu kusoo wareego weliba wakti loo baahan yahay si aada loogu baahan yahay oo ah wakti abaara jiraan marka waxaanu jecelnahay haddii rabbi idmo saddexdaa baabuur oo la keenay hadda in ay si deg deg uga qayb galaan xilliga abaaraha dadka abaaraha ah mashruuc wixii loogu talagalay waa meeshooda lakin waxaan rabnaa inay si deg deg uga qayb galaan haddii rabbi idmo abaaraha tooska ah intaa ay safe children sheegtay oo ama joogtada awal gobollada uga waday amase hadda xilliga abaaraha ah soo siyaadisay insha allahu waxaan rabnaa inay ka muuqato ummadda iyo degaanada haddaba brograamkan waxaa ka mid ah haddii rabbi idmo in afar gobol ay ka howlgeliyaan haddii rabbi idmo soddon iyo sagaal tiim oo cusub oo hadda hor leh inay kooxood kooxaha abaaraha loogu talagalay oo caafimaadka iyo iyo nafaqaynta qaabilsan soddon iyo sagaalkaa tiim waxay soo taaban doonaan in in ka badan saddex boqol oo goobood bay soo taaban doonaan haddii rabbi idmo waxaad ka arki doontaan in brogresskooda iyo marka aanu dirayno ila sidaas buucaan baan rabnaa inaan diro haddii rabbi idmo laakiin waxaanu jeclaysanay maadaama munaasabadan oo ay ay munaasabo baabuur lagu wareejinayo taho arrimahaas looga baahan yahay in haddii rabbi idmo aanu sii sheegno in ay timamkaasuna baxayaan haddii rabbi idmo sila asbuuca gudihiisa aad baan ugu mahad celinaynaa safe children brogramyadu waa kala qaybsan yihiin iyagu karkaar iyo mudug iyo bari iyo gardafo iswataa bay noo qaabilsan yihiin weliba xilliga abaaraha sanaagiyana maxaan ku rahdaa lugta gacanta way la gaarayaan haddii rabbi idmo oo meelay ka howlgelayaan gobolka nugaal insha allah waxaa si weyn uga howlgeli doona iyagana sidaasoo kale world fishing howlo kaloo saf jirtan xataa ka wada waa dhici karaysaa oo biyaha iyo ah laakiin xagga caafimaadka waxaa hawshaas wada haddii rabbi idmo safe children i mean i mean world fishing qolada la yidhaahdo waxaa kaloo nafaqaynta ka qayb qaadan doona safe children iyo iyo iyo action for action aid the farm kuwa la yidhahdo abaaraha qaabilsan aad baan usoo dhaweyneynaa aad baanu haddii rabbi ugu mahad celinaynaa safe children donorska kale iyo ummadda kale iyo wax waxaan bixiyeyna aad baanu aad baan ugu mahad celinaynaa sababtoo waa xilli loo baahan yahay haddeer waad arkaysaan xafiiskayga waxaa jooga odayaal tuulooyin ka socda insha allah waxaanu rajaynaynaa tiimamkaas qorshaha aanu hadda wadno inay galaan meelahaas waana usheegno waxaan nari timamka hadda aanu qorsheynayna baa soo aadaya meeshaas haddii rabbi idmo meel walba inaan saa usoo taaban aan rajeynayna aad baad u mahadsantihiin haddii rabbi idmo cabdixakiin xuseen xasan raadiyo dalajir garowe
guud ahaan khiyaartana dhegaysanaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada oo aad ka dhagaysanaysaan guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljer anigu axmed maxamed nadiif aadila socodsiinaya xarunta daljer ee buuhoodle ayaan barnaamijkeedii ka soo jeedinayey barnaamijka maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo